haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaari oo soo jeedinaya cabdicasiis xuseen cusmaan
muslimiinta deggan dalkan maraykanka iyo waddamada galbeedka ayaa waxaa mar kale soo food saaray culays iyo dhalleecayn ay la kulmayaan kadib markii nin muslina uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan sagaal iyo afartan qof gobolka florida ee dalkan maraykanka toogashadaasi ayaa abuurtay nacayb hor leh oo markaasi dadka qaarkood ay u qaadaan muslimiinta siyaasiyiinta maraykanka ayaa ku kala qaybsan habka loo abbaarayo argagixisada iyo weliba sida loola macaamilayo dadyowga muslimiinta ah ninka musharaxa u noqonaya xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa ku celiyey mar kale in muslimiinta gaar ahaan kuwa ka imanaya dalalka ay argagixisadu ka jirto ee ay soomaaliya ka mid tahay in si kumeel gaara loogu diido inay yimaadaan dalkan maraykanka haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda waxaan ku eegaynaa saamaynta ay toogashadii florida ku yeelanayso muslimiinta deggan waddamada galbeedka gaar ahaan dalka maraykanka iyo weliba sida muslimiinta galbeedka deggan ay culayskan u wajihi karaan barnaamijkan waxaa khadka teleefonka uga qayb gelaya profesor cabdi ismaaciil samatar oo macallinka ah jaamacadda minnesota doctor faarax sheekh maxamed oo ah aqoon-yahan ku takhasusay arrimaha islaamka oo ku nool magaalada london iyo hodan axmed xasan oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada ee soomaalida gobolka minnesota ugu horreyn kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aad baanan wakhtigiina idinka mahad celinaya waad salaamantay walaal waad aad baan kaga mahad celinayna anaguna mahadgelinta kuusa martiqaaday barnaamijka waa tahay ugu horreyn waxaan doonayaa profesor cabdi ismaaciil samater oo jaamacadda minnesota ka tirsan inaan kusoo dhaweeyo oo su-aasha ugu horeeya siiyo profesor cabdi maxaa kaaga baxay ama aragti ahaan sideed u aragta adigu jawaabaha laga bixiyey weerarkii toogashadii ka dhacday gobolka florida holta waxa weeye wax wanaagsan inay dadka ama muslim ha ahaadaan ama christan ha ahaadaane ilaahay waa ka qur-aankiisa ku yidhi lakuma diin weliya diin dabeecadaaduna waa taada tayduna waa taada marka waxa ilaahay abuuray in sidaa loo badbaadiyo horta waxa weeye muqadas u ah hadduuna dee dulum kugu wadin adiga taa markaynu soo dhaafno waxa weeye waxa kala duwan muslimiinta waddankan degan horta maraykanka gaar ahaan malayn maayo kuwa yurubna inay ka ka duwan yihiin sidaasi waxa weeyaan dad ka kala yimid dad quruumo kala duwan waaye marka magaca islaamnimona waa la wadaagayaa mabda hoose oo siyaasadeed oo wadamada lagu nool yahay oo lagu wada shaqayn karo oo xakamayn kara wixii midabta koor wadana ma jiro markaa qof walba cidlada cidlaa laga helayaa sidaas masalan haddaad muslimiinta barbar dhigto dadka yuhuud ee wadankan degan nin kusoo dhici karaa oo donald trump uu usoo bareeri karaa ma jiro waayo maaha waxbay haystaan waxa weeyaan way is ururiyeen waa horey fahmeen siyaasadda jidkaa in hay ku adkaanayaanna way fahmeen muslimiinta waddankan joogtaa weli may garan marka ama ha ahaado donald trump ama mid kaloo midabta koor wada ha ahaatee waa la iska baacsan waddankana dee waa inaynu fahmnaa markii isugu horreysay waxa uu ku aasaasmay dimuqraadiyadnimaha ku aasaasmo laba dad oo kala duwan oo dadna addoon ha yihiin dadna ha yihiin dad aan addoon ahayn oo addoontaa leh ilaah baa wax leh markaa midabta koorka masadan wuu jiraa waa maalin walba waa la laaya dadka madow laakiinse dastooriyan waxa weeyaan waddankan dastoorkiisa difaac badan ayuu muslimiinta siinaya hadday muslimiintu fahmaan sida kaa siyaasad ahaan looga faaidaysto wala waa tahay aad baad umahadsantahay profesor cabdi ismaaciil samatar waxaan soo gelinaya hodan axmed xasan oo minnesota joogta hodan sideed u aragtay adigu donald trump hadalkii kasoo yeeray ahaa in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan maraykanka si kumeel gaara oo weliba wuxuu hadalka carabka ku dhuftay muslimiinta ka imanaya wadamada ay argagixisadu ku jirto ee soomaaliya horta waad mahadsan tahay walaale waxaan rabaa kulligiin inaa idin dhaho rabadaan mubaarak horteeda waxa ugu horeeya u baahana inaan xusuusano waxa weeyaan nolosha qofka bini aadanku waa precious ilaahay baa wuxuu yiri laqad karamnaa bani aadama yani bini aadamka maxaan ka sami karaamo nuuci ugu weynaa bayna siinay marka horteeda arrintan hadda maanta min dhacday sundaydi waa arrin foolxun ama qof islaama ha sameeyo ama qof aan islaam ahayn ha sameeyo yani konton qof baa dhimatay konton iyo dhowr qofna way dhaawacantay wax waxaa weeyaan walaahi qofka bini aadanka murugo fara badan gelinaysa and then also qofkiina wuxuu yani noqday inkastoo sunday hadda waxyaalo kaleo fara badan gadaalka kasoo baxeen qof in yani nasab islaamnimo sheeganaya so taasi culays fara badan bay dadka u keenaysaa laakiin sideedaba yani even tanuun dhicin buu donald trump wuxuu isticmaalayay fear mongering tactics yani inuu dadka cabsi ku abuuro fara badan oo uu dhaho dadkani yani uu isticmaalo us against them yani fikirka inagii ayaga uu muslimiinta ka dhigay yani inaysan ahayn dad wadanka ama ama xuquuq ku leh ama u dhashay ama yani kamid ah oo uu abuuro marka wax u dhexeeya dadkii wadanka u dhashay iyo muslimiintii marka muslimiinta haddaynu nahay shaqo fara badan baa dadka muslimiinta ee wadanka jooga u taala oo ah in yacni waxa xun la iska fogeeyo oo dadka noocaas oo kaleeta ah in waxa weyaan dadka muslimiintu ay hadlaan oy oy yacni dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago la dhaho waxaan anagana ma matalaan yani donald trump waxa uu sheegayana de wax wax dhibaato fara badan bay keeni wax dhibkay keeni karta walaal waxaa kamid ah in qofka mataqaanaa dad fara badan oo waxaa jira mataqaana aan aan the layman dadkan masaakiimiinta iska ahay inay because of that u cagtagareeyaan ay u maleeyaan muslimka dhani inuu yahay mataqaana target laakiin i don't think donald trump waxa uu iska leeyahay inay wax badan oo dhiba dadka u keeni karto waa tahay waa tahay waad mahadsantahay hodan waxaan soo gelin doctor faarax oo london jooga faarax aye ahlan wasahlan waad mahadsantihiin dhammaantiin adiga iyo profesorka iyo gabadha iyo dhegaystayaalka qiimaha badnimo aad baad mahadsantiin ramadan mubaarak ramadan kareem ninka la dilay iyo waxa ku saabsan iyo dadka faraha badan oo laayay iyo siduu ku dilay iyo colaada ka ka aloosan caalamka iyo ee ku salaysan waxaa la yidhahda terrorismka waxay iska leedahay wax la wada yaqaano oo asbaab cadaad bay iska leedahay wax dadka muslimiinta ay shaqo kuleeyihiinna ma aha wax islaamka u ogol yahayna ma aha qofkii waxaa sameeyeyna qof islaamka aqoon iyo ulama aha wax la yidhahdo garasho fiican labaatankii sane ugu dambeysay waxaan waxaa lawaday terrorismka lawaday dadka wadayna waxa wey waa westernka weliba waxa wey waxa hormoodka wadankaad joogtaan maraykanka la yidhaahdo waxa ay la dagaalamayaan waxa wey iyaga islaamka la dagaalamaya islaamku iyaga cidna lama dagaalamo ninka waxaa layihi waa wiil yar afghanistania aabihiiba aada uga hadlay waa nin dhalinyaro ah weeyaan ila shaka nimanka sheegtay ee yidhi anagu naga tirsan yahayna iyo maraykankana colaada ka dhexaysa waan ognahay meesha ay gaarsiisan tahay dagaalka middle east ka jira ama ka jira meesha afghanistan iyo nawaaxideeda dagaalkaasi adduunka meel walba uu gaari wuuna saameeyey ninkii umaleeyaa in uu intuu wax dilo inuu iska seexana waxa weeyaan ama ninka hadda madaxnimada u sharax ha ahaado ama kuwa dambe imanaya ha ahaada masiyaasiyiinta ahaade waa wax aan caqliga gelayn marka dagaalka ka holcaya middle eastiga iyo meelaha ka agdhodhow sida afghanistan oo kale wuxuu saameeyey adduunka o dhan buu wada saameeyey dagaalkana waxaa horiyey western kaa horiyey waxaana horiyey maraykankaa horiyey oo ka dambeeya saa darteed dhibaatada waxa wada waa nimankaas waxa wada waxaana ku daliila ninka hadda u sharaxan maxaa ku kalifay milyaar iyo sideed boqol oo kun oo adduunka ku nool muslimiinta waxaa la yidhaha waa hal milyaar iyo sideed boqol oo kun weeyaane hadda naxo aan kula hadlayo marka maxaa ku kalifay inuu yidhahdo intaas oo bani aadama oo adduunyada ku kala nool oo wax walba kale leh oo fikir kasta kale leh oo cirqi kasta kale leh ha laga hal markii hore ha loo diido haddana ha laga fiirsado haddana ha la adkeeyo waxay ku tusinaysaa waa islaam nacayb wey nimankaas iyaga islaamka la dagaalama meelay joogaan haddadan aan kula hadlayo london waxa lagu dilay ingiriiska waxa lagu dilay or baarlamaana lagu dilay cidnama looma sheegin looma nisbaynin ninkii dilayna waa la qabtay wax waa terrorism odhanaya iyo wax gaal baa la necab yahay islaam baa la necab yahay wax odhanaya ma jiro waat waad mahadsantahay waan kugu soo noqonaya doctor faarax professor cabdi samater baan soo gelinaya cabdi dadka qaarkood waxay leeyihiin hadalladan donald trump ka soo baxaya iyo siyaasiyiinta ee nacaybka ku jira waxay hadalladan u sheegayaan un waxay ka dhigan tahay inay tahay xilli doorasho oo waa dad cod raadisa marka ma la odhan karaa uun xilligan doorashada iyo iyo marxaladdan baa isku soo aadee hadalladan xisbiga jamhuuriga musharaxiintooda ka soo baxaya ma aha wax sidaas usii fog walaal waxa weeye donald trump waa nin waxa weeyaan waa khasaas iska socota oon jehelhayn weeye waxaana af ingiriiska lagu yidhaaho unguided missile waana siyaa wuxuu doonayaa dadka rajiyiinta ee garabka midigta wadankan ee ama jecel midabta koorka jecel dadkaasu wax ka urursanaya isagoo aniga markaa la yaab ma laha waxa la yaab le waxa weeyaan maalin walba inta meel laysu soo taago sida walaashay ahay tidhi ayaa la odhanaya haddaanu anaku muslimiin nahay waxaan kuma jirno nin cad hadduu wax dilo cadaanko dhani ma hadlaano ma odhanayaan cadaan haddaan nahay waxaan kuma jiro imise qofka madoobaa lagu di askartu ay kulaysaa sanadkan sanadwalba ma- maraykan dee cadaankoo dhan lama yidhaahdo maxay da intay halkaas soo taagaan caddeeya inaan idinaan waxaan ku jirin marka anigu waxaan qabaa ilaa maalintii aan wadankan eh, eh, shaqada qabtay inaan muslimiintu hayna eh, u bixin eh, afgobaadsi hayna siinin qof waalan ama bila- bilaa adabi wuxuu sameeyey inay yidhaahdaan waanu ka xunaho diinta iyada ma masalo waxa weeyaan waxbaa jira meeshan lagu qarinaya marka waa in sida xaqiiqda loo- bini aadamnimo inta loo hadlo la yidhaaho waxadan waa cudur xun nin xun baa dila dadkan eh, wixii dembiba meel hanuuga soo wada jeesano haddaynu maraykan nahay laakiinse muslimiintu hadday iyaku gooni isku qoqobaan markay gooni isku noqdaanna hay eh, xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya dastuurka wadankani ma ogolaan karo xataa hadduu eh, trump madaxweyne noqdo ma ogolaan karo in la dhaho ma muslim baa tahay mise muslimatiisa aad u geshid ama anaad soo gelin wadankan marka waa afkubaati waxani wax weyn la- in laga dhiga maaha laakiinse sida walaalkay sheekhu sheegay doctoorku sheegay waxa weeyaan muslimiinta ama halkan ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay is ururiyaan maraykan waxa weeyaan waxa lagu tartamaya waxa weeyaan yaa urursan oo cod leh magaalada iyadan masalan ninka na- ka soo gala gobolkan ee mus- muslimka ka- maalin walba soomaalida wuu la joogaa waayo wuxuu ogaya waxoogaa yaroo urursan oo coda inay yeesheen haddii halkaa la marana waa la guulaysan waa tahay waad mahadsantahay eh, cabdi samatar hodan baan soo gelinaya eh, hodan sida cabdi uu sheegayo en, eh, howl badan baa muslimiinta u taalla eh, maraykanka degan iyo weliba galbeedka degan marka dhaliisha loo soo jeedinaya muslimiinta kolley adiguna waxaad tahay gabar muslimada maxaa muslimiinta ka dhex gudahooda markay noqoto ka dhex khaldan n walaal n horteeda n waad mahadsan tahay n waxa ugu muhiimsan ee horteeda ilaa iyo hadda aynu fahmi la'nahay haddii aan nahay muslimiinta wadamadan ku nool waxay tahay n the power of people markii siyaasadda la fiiriyo dadku waa waxa ugu muhiimsan because waxa la eegaya waa numbers so ma aha Ah, ummadana n siduu n professorka sheegay dadkan hadda n yuhuudda ah yaa ugu ugu awood badan sababtay awoodda ugu badan yihiinna ma aha dadka way ka badan yihiin ee codkooda ayaa midaysan marka n muslimiinta ilaa iyo hadda waxaynan fahmin inay hal cod yeeshaan yani maanta dhib baa dhacaya mid baa qo- meel isi soo taagaya wuxuu leeyahay waxaan anagu kuma jirno mid kalaa meel isi soo taagaya waxaan kuma jirno xitaa ma jiro qof hal cod ku hadlaya oo codkii muslimiinta ku hadlaya marka n ilaa aan fahano inuu n n codkeenu uu awood leeyahay fiican oo aynu isticmaali karno haddii uu maanta uu d- donald trumpna dee wax wax laga soo qaadaba mala inaga keliya mee mexicaanku buu caayayay dumarkuu caayayay madowgu caayayay marba qoluu korka ka fo- ku- koraa marka isaga intii meel la iska dhigo wuxuu doonaha iska sheegay laakiin in maadaama doorasho ay soo lagu jiro xilli doorasho ay muslimiintu intay ay ay ismobilize gareeyaan ay ay helaan inay codkooda ay wax ku heli karaan oy bargain ku samayn karaan oy- laakiin oy dhihi karaan.
muslimiintii baa kala qaybsan soo maa hodane waad og tahay xitaa muslimiintu walaal waa runtaa aad bay u kala qaybsan tahay iska badaa dadka kaleta innaga hadda soomaali baynu nahay soo ma aha soomaalidii dhexdeedii baa kala qaybsan dadkii baa kala daadsan yacni qofkan maanta anigu u tageen dhaho soomaalidan matalaya berito qof kalaa ii dabamaraya oo i odhanaya ana soomaalidan matalaya taasi waxba ma matasho marka i think we have a long way to go in, in, uh, shaqo adag shaqo adag baa taalla shaqo adag baa taale laakiin n waxaan mataqaanaa n misguidedka ahee incidentyadan dhacdhacaya waa inay ka- dadku ka danqadaan because qof bini aadana wax la yeelay not because magaca muslim baa la isticmaalay walaalo dad m- waxaynu nahay maraykana maadaama aan dad maraykana nahay in laga taliyo weeyaan wadanka nabadiisa yacni inaan ma aha an an an you know mar walbo qof islaama uu wax samayntaan meel istaagna aan dhahno muslimiinta waxaan shaqo kuma laha anigu qof maraykanaan ahay wadankanaan deganahay wixii maanta minneapolis ka dhaca aniga way affecti garaynayaa so waa inaan ka shaqeeyaa sidii aan arrinta arrimahaasoo kaleeto ugu hortegi lahaa dowladda la shaqee communitygaaga la shaqee yacni nabadda wadanka inaan ka shaqeyno weeyaan ma aha inaan inay waxaan keliya ina dhibaan waa tahay hadduu ninkaas maanta uusan islaam ahayn inuusan ina dhibeen because qof kaleeta you know another community baa waxaa sameeyey laakiin waxaan waa inuu ina dhibaa qof bini aadan markuu wax la yeelo Wahay.
inuu ku dhibaa because wad waa waa your fellow country made qof wadanka aad la degantihiin weeyaan waa tahay n waxaan soo gelinayaa eh, doctor faarax oo london jooga n madaxa hay-adda c i a da dalkan maraykanku wuxuu sheegay in kooxda daacish ee ciraaq iyo syriya ka dagaalamaysa ay eh, wakhtigan ka shaqaynayso sidii ay dagaalyahano ugu soo diri lahayd dalalkan qarbiga ee galbeedka arrintaas cabsi soo muslimiintana kuma aha mu- galbeedka degan cabsilaka arrintaasi waa arrin cabsi xoog la kole waa arrin muslimiinta iyo islaamka labada barnaamij weyn gaarsiinaysa weeyaan ficlan muslimiintana waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan arrintaas oo looga hortago si cad oo aan sida professorka sheegay aan laablaab lahayna inay arrintaasi khalad tahay dadka waxaa wadaana aynan ahayn dad islaamka masala laakiin sidee looga hortagaya waa dadka dhalinyarada ah ee arrintaa xiiseynaya ee arrintaa ka qeybgelaya waa in lagu sameeyaa oo integration dhaba waa in lagu sameeyaa waa inaan ogaana inagu waxaynu nahay sida nimankaad sheegteen oo kale is urursaday ama urursan ama codkooda uu habaysan yahay ee codkoodii uu siiyey xoog iyo awood ma nihin nimankaasi yani boqol qarni ama ka badan boqol sanadood ama ka badan bay dibad iyo ay joogaan oo ay ahaayeen qaxooti iyo dagaal iyo gumaad lagu hayay inagu labaatan sanaan joogna inaga waxaaba nagu adagba cultureka inaanu fahamnaba nagu adag inaan adabigarayna waxay qaadanaysaa time bay qaadanaysaa marka arrinta nimankaasi ay wadaanaya waxaa kasoo yeeday wax cusuba ma aha laakiin muslimiinta waxaa la gudboon arrintaa in laga hortago oo dhalinyarada arrinta involiveka ku ah la wacyigeliyo oo sax loo si sax wax loogu sheego jaamacadaha iyo collejyada iyo secondariyada iyo meelaha masaajida iyo iskuullada dadka professorada aqoonta dadku waa inay dadka ay wacyigeliyaan oo arrintaasi inay khaldan tahay dadka loo sheego sometime dhinaca kalena in buunbuuninta la yareeyo oo la yidhaahda wixii sax iyagana loo sheego la buunbuuninta badan hala maalin walba washington ama london waxaa la dilaa dad badan baa la dilaa soo garan maysa laakiin markii qof muslimi uu wax dilo ayaa waxaa la saarayaa sooskaa la saaraya islaam baa ka sameeyey terrorism baa ka sameeyey la odhanaya sidaas dadka kalena waa in loo sheegaa waxaan inuusan wax islaam wata ayna hayn muslimiintuna ayna hayn dad khaldan ba watayn iyaguna inay waxa ogolaadaan dadka ku nool maraykanka waa dad badan yurub ku nool waxay gaarayaan konton milyan dad aada fara badan wey dadkaas oo dhani kama soo horjeedaan western civilizationkiisa waan u nimid waan rabnaa waa ka faaidaysanayna iyagana waan ufaaids waan ufaaideynayna dadka khaldan dhinaca kasoo wada ha looga soo wada jeedsado gacmahan hala isqabsado waa tahay waad mahadsan tahay professor cabdi samater baan soo gelinaya professor adigu macalin baa tahay kolley siduu doctor faarax sheegayna dhalinyarada in la wacyigeliyo la ilaaliyo dhalinyarada xilligan qurbaha ku noole dabcan ama wadamada galbeed ku noole waa dhalinyaro iyagu qudhooda la jaan qaaday technolojiyada jirta oo iminka ninkii geystay weerarkii florida waxay dowladda maraykanku sheegayaan inuu ahaa nin dhinaca online-ka ku daawan jiray brobagandooyinka iyo waxyaalaha qaarkood oo kooxahan jiadoonku ay sameeyaan marka miyaan la oran karin muslimiinta ama soomaalidu waa ku jirtee dhalinyaradii lagama controli karo oo aad bay u adagtay dhalinyaradii in dhinaca online-ka lala socdo waxay daawanayaan iyo waxa noloshooda influence ama saameyn ku yeelanaya
waa runtaayo dee ma joogno meel guri kastaba basaas joogo oo internetka eegayo waxa caruurtu ay soo gashato dhalinyartu soo gashato difaaca ugu weyne kaga laga hortegi karaa waxa weeyaan laba walaa dhalinyartaasi inay saqajaannimada iyo dibjirnimada iyo dugaagnimada ay gasho ta koowaad waxa weeye in caruurta ilaa maalinta yar yihiin la baro sida loo kala sooco khaladka iyo wanaaga wixii wadani ku saabsan iyo wixii kasoo horjeeda wadanka in la kala baro masalan haddaan gobolkan minnesota kaaga soo qaado dhalinyar badan oo soomaali ah ha u badnaatee soomaaliya ayaa jeelalka ku jira muddo fara badan markii wadankan soomaalidu ay timid anwaan kaga soo horreeyey arday ahaan baan ku imiday ayaa dawladda maraykanka ta dhexe iyo ta gobolka waxaan u sheegaynay in xoog la geliyo dadkan waxaan xasuusanahay waxay doon maraynaya afar iyo sagaashankii ayaa dawladda gobolku ii yeedhay markaa dadka soomaalida wayba yaraayeen saddex kunna may ahayn waxaan ku nidi dadkan caruu ma dadka waaweyn mise dhalinyarta iyo caruurta caruurta horta waa in xoog la geliyaa si ay u qaataan jidka caadiga caruurta wadankan kuwaba bay qaadan jireen xoog tacliimeed waa in la geliyaa xoog dhaqaale waa in la geliyaa sideed iyo toban sanadood dabadeed ama labaatan sanadood dabadeedna waxay noqon doonaan dadka cashuurta soo saara wadankan dheg looma dhigin imika in badan baa dadkii ku jira jeelalka marka ugu horreysa waxa weeyaan in taasi taxadirka ugu weyn caruurta in la siiyo jid xalaala oo hay wadankan la qabsan karaan waa in la siiyo ta kalena waxa weeye walaal amuurahan daacish sida qure looga hortagaya waxa weeyaan dadka muslimiinta ee wadamadan balanbaday ku nool ee runtii reer galbeedku hayna danaynayn waxay danaynayaan dad u nacamleeyay danaynayaan waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan arrintan dimuqrasiga ay ka hadlayaan in laga dhabeeyo markaa waxa soo bixi doona wax ka soo horjeeda oo farsamaysan oo madax banaan oo xariira oo muslima ayaa kasoo bixi doona wadamada kuwaasi ayaa fariimaha soo diri doona laakiinse dowladda maraykanku intay siyaasadeeda iyada danteeda gaar ahaana ka shaqaynaysa in dadka muslimiinta wadamadoodii ku balanbalayna ayna dan ka lahayn ay taageerayso kuwa kalikiitashiga ama dadka cadaadinaya dilaya waxa weeyaan labadaa af isma qaban karaan arrintan way socon doontaa wa waa tahay waxaan soo gelinayaa hodan axmed hodan baraha bulshadu waa meesha sida hadda hay-adda c i a da dalkan maraykanku ay sheegayso waa meesha kooxdan daacish ee joogta syriya ciraaq ay dhalinyarada ka bartilmaameysato waana waxaa la sheegaya waana aaladooda hubka ay isticmaalaan marka maxay kula tahay arrintaasi sidee dhalinyarada ama looga wacyigelin karaa inaanay dhibaato iyo trab ku dhicin ama looga digtoonaan karaa walaal horteeda waxaa muhiim ah inaynu aan wax yar dib intaan u noqono aan ka fekero caruurta dhalinyarada soomaaliyeed meel walba adduunka joogto horta way dayacan yihiin halkanba hau dar ha u darnaatee ama waxay u dayacan yihiin waxaan mataqaanaa kuwan daaci iyo kuwan radicalska ama waxay u dayacan yihiin gangs ama waxay u dayacan yihiin meel walba way ku dayacan yihiin societyguna dee meelahay ka ba'san tahay ka ka ka dhibaataysan tahay inagu sideenaba ka dhutinayno waa waa waa faamiladeennibaa baaba-ay marka anigu shaksi ahaan waxaan aaminsanahay that responsibilitygu inay waalidiinta ay ay ay horteedan koowaad responsibilityga koowaad inay waalidiinta miiska u saaran tahay inaa caruurtaada ka warqabto ood ogaato ood dhalinyarada waxa ay qabanayaan qofkay saaxiib la yihiin yes waxaan ku jirnaa technology era oo waxba aanan laga warqabi karin laakiin still caruurteenu meel walba way ku dayacayin iskuuladay ku dayacan yihin daykeeraday ku dayacayin meel kasta marka ta koowaadi waa waalidka ta labaadna waa community responsibility soomaali haddaynu nahay responsibility baa inaga saaran dhalinyarada in in la la toosiyo ama ama masaajida responsibilitygaas ha saaraato ama dadka communityga ushaqeeya ha saaraato ta ta kalena waa siduu sheegaya professorkee dowladda maraykanka iyo dadkan ay ku dhex nool yihiin ayay iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay in dadkan mataqaanaa resourceska u baahan yihiin iyo wixii lagu caawin karo lagu caawiyo intaba wa ta waad mahadsan tahay waxaan ku noqonaya professor cabdi ismaaciil samater donald trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta dalkan degan marka laga soo tago dhinaca dimuqraadiga waxay iyagu fursadan toogashadan ka dhacday florida iyagoo fursaddaasi ka faa'iidaysanaya iyagu haatan ay xoogga saarayaan in bal la xakameeyo haysashada hubkan iyo weliba inaan hubka u gacan gelin dadkan ku jira liiska argagixisada ee looga shakisan yahay arrintaasi siday dimuqraadigu u guulaysan karaan bay kula tahay professor cabdi samater waxa weeye sida qura la guulaysan karaa waxa weeyaan iyadoo baarlamaanka dowladda maraykanka ee dhexe ee doorashadan ku jira in badan oo dimuqraadiya oo waxaa aaminsan inay soo galaan si looga adkaado qolooyinka iibiya qoryaha n r eda la dhaho ama national rival associationka la dhaho kuwa hadii la iska celin waayo sida qura la iska celinaya waa iyagoo dadka dad fara badan oo garabka bidixda ah ama dad horumar jecel oo ka naxaya bini aadamnimada wadankan iyo dee qoryo aan loo baahnayn in suuqa lagu haysto dee qoryihii askartaa haddii ay taa ku guulaystaan waa suuragal in la bedeli karo sharciga oo markaa la xakamayn karo laakiinse waxaa meeshan yaala hub fara badan ayaa dadka gacantiisa ku jira kaana haddii sharcigu siduu odhanayo dastuurka maraykanku haddii maanta sharci la dejiyo ma noqonayo sharcigaasi wax qabanaya dadka wixii hore u samayn jiray ama u haystay wax kama qaadi karaan laakiinse hadday mrs clinton iyo dadka la caanamaala ee dimuqraadiga doonaya inay ku guulaystaan hadday dad badan soo gelin karaan sanadkanna fursad kaba wanaagsani ma jirto ninkan donald trump waxa weeyaan nin iska ciyaara suuqa runtii sida soomaaliga loo dhaho oo isagoo aan fikrad weyn lahayn laakiinse wuxuu helay dad rajciyiina oo oomanaa oo waxan wax u dhahaa ay waayeen marka waxa weeye in la soo geliyo dad fara badan fara badan xisbigan dimuqraadiga ah iyo wixii la caanamaala oo baarlamaanka lasoo galo oo dabeedna markaa sharciga la bedelo hadday mrs clinton madaxweyne noqoto waa tahay waad mahadsantahy gabagabadii haddaba waxaan doonaynaa hodan soo geliyo oon siiyo hadalka hodan wad xigan iminka lagu jiro iyo culayskan adag ee muslimiinta maraykanka iyo galbeedkaba haysta khaasatan markaan maraykanka eegno xilli doorashona waa lagu jiraa marka sidey kula tahay muslimiintu way uga faa'iidaysan karaan doorashadan iyo dhibaatadan iyaga haysata sidii ay uga bixi lahaayeen walahi waxaan aaminsanahay anigu horteeda masiibo walboo dhacdo waxay leedahay opportunity baa kasoo baxda so ninkan qaylqaylinaya ee waalane donald trump ah faa-iidada kasoo bixi karta waxay tahay inay dadku baraarugaan oo baraarujin uu isagu u noqdo iyo wacyigelin oy toosaan oy muslimiintu dhahaan war heede ninkan yani kan oo kaleeto hadduu hadda madaxweyne noqdo dhibaata inagu aynu ku sugan even though yani wadanka sharci buu leeyahay lakin still madaxweyne hadduu noqdo maadaama uu isagu head of state yahay waxyaalo fara badan oo oo mataqaana nolosha dadka ciriirin gelin karo sharciya saasuu baasgareyn karaa marka ani waxaan aaminsanahay inay arrintani wacyigelin iyo iyo mataqaana baraarujin ay inoo tahay inay dadku toosaan muslimiintu ay ay fahmaan systemka siyaasadeed ee maraykanka iyo sidii codkooda ay u isticmaali lahaayeen inay danahooda u horumarsadaan waa tahay marka doorashada waxaad is leedahay si fiican bay uga qayb galayaan november dhici doonta
wel wa waa my hope waxaan rajaynayaa inay arrintaas ay ay arrimahan dhibaatooyinkan dhacaya ay wacyigelin iyo iyo iyo mataqaanaa baraarujin aynoo noqdaan oon ku toosno oon danaheena aan aan kaga tashano waa tahay waad mahadsan tahay hadalka dhinaciisa u dambeeya doctor faarax baan siinaya faarax muslimiinta maraykan keliya maahe inkastoo aduu london joogtid xitaa muslimiinta galbeedka wadamada yurub ku nool iyagu qudheedu dhibaato adag baa jirta muslimiin badan baa soo qaxay sanadkii hore oo syriya ka yimid oo qaaradda yurub maaragtay mawjado kusoo galay qaaradda yurubna wadamo badan oo ku yaala waxaaba qabsanaya oo taladii la wareegaya ama taladii dhinacoodii ay u socotaa xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee dadka ajaanibta neceb iyo muslimiintaba neceb marka si guud hadalka kugu dambeeya dhinaca barnaamijka muslimiinta qarbiga ee galbeedka jooga marxaladan lagu jiro siday uga bixi karaan bay kula tahay horta waa ad mahadsan tahay yani gunaanadka hadalka islamofobiadu meel kasta ka jirta caalamka maanta xataa wadamadii muslimiinta ayay ka jirta had la socotaan waxaa looga bixi kara saan is leeyahay waxa weeye sawd midaysan oo caqli iyo xikmad ku dheehan iyo dadaal fara badan iyo integration wadanka wadamada aynu nimid in aan la qaybsano oo qawaaniintooda dasaatiirtooda iyo dimuqraadiyadooda inaan dhex galno oon wax la qaybsano ayaa muhima haddii kale waxaa noqon doonaa inaga oo taagan baa layna diiranaya islamofobiada dadka u ololeynaya way soo xoogeysanayaan gaar ahaan saad sheegtay yurub oo kale waxaa looga bixi kara aan ku celinaya in la is uruursado fikri midayan in la sameeyo dhalinyarada iyo dadka mustaqbalka in la tawjiihiyo oo la meeleeyo in dadka aqoon-yahaniinta iyo dadka culamada waaweyna iyo santarada muslimiinta iyo organisationada inay kacaan oo aan loo kaco waxa soo socda nimankan garani waxaa layaha waxa jooga ma garatay in la iska ilaaliyo dhibaatada soo socota oo la iska gashaansado ayaan ku talinaya aad baad umahadsantahay hadalka barnaamijka u dambeya waxaa siinaya professor cabdi ismaaciil samater haye maxaa xaala cabdi professor samater horta walaal waxa weeye inaynu ogaano qof muslin ah oo urursan oo hawshiisa iyo hawsheeda garanaya maraykan reer galbeed markay noqoto meel ka wanaagsan oo lagu noolaan karo xaquuq ahaan ma jirto taa waa in la kiraa marka waxa weeyaan muslimiintu in intay is ururiyaan xisbi haddii imika la yidhaaho dimuqraadigumaanu siinanaa waxay kuwa kaa dhigan doonaan dee tabtay xidhan jireen oo hadhow soo eegi maayaan waayo meel kaloo tagtaa ma jiro waa ina noqdaa urur siyaasiya oo madax banaan oon ahayn diimeed laakiinse salkiisu yahay dhaqankaasi oo dabadeedna la baayactama dadka haddii taa la sameeyo republicansna way soo durki doonaan oo xagga wanaagay usoo durki dimuqraadiguna way sii dheerayn doonaan wanaagay sii dheerayn doonaan laakiinse inta la kala jaban yahay haddaad kala qaadid masalan dad fara badan oo muslimiin ololadaa wadankan jira laakiinse waxaa iyaku had iyo jeer inta badan waxayba u codeeyaan kuwa jumhuuriga u codeeyaan de jumhuurigiina waa waxa wax wada markaa siyaasad madax banaan oo islaamnimo iyo edab iyo akhlaaq iyo bini aadamnimo ku dhisan oo labada xisbiba la gorgortami kara haddii la keeno maasha allay noqon doontaa haddii kale waa sheekadii iyo calaacalkii baa lagu jiri doonaa walaal brofesor cabdi ismaaciil samatar hodan axmed xasan iyo doctor faarax sheekh maxamed saddexdiinuba aad baad waktigiina ugu mahadsantihin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkana ku eegaynay saamaynta ay muslimiinta deggan waddamada galbeedka ku yeelanayso toogashadii nin muslina uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan sagaal iyo afartan qof gobolka florida ee dalkan maraykanka barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi ka doodayey brofesor cabdi ismaaciil samatar oo macalinka jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka doctor faarax sheekh maxamed oo ah aqoon-yahan ku takhasusay arrimaha islaamka oo degan magaalada london islamarkaana madax u ah mu'asaso lagu magacaabo al abras iyo hodan axmed xasan oo ka mid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo